Tacabka beeraha oo markii hore inta badan ay u badnaayeen ragga ayaa waxaa hadda ku biiray haween badan kuwaas oo qayb ka ah iskaashatooyinka beeraha gobolka Hiiraan. Haweenkan oo ku jira iskaashatooyinka beeraleyda kulmiye iyo Iskaashi ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa ku haminaya inay soo saaraan wax soo saar dhanka beeraha ee ku cusub gobolka iyo inay kordhiyaan wax soo saarka beeraha. Qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay raadiyow Beerula ayaa codsaday in garab laga siiyo sidii ay u heli lahaayeen abuurka beeraha iyo qalabka ay ku shaqayn lahaayeen.
oo ka socota iskaashatada garaash eh beerihiina fatahaadii way ka noqotee waxaan u baahanahay abuur wasaaradda hirshabeelle een waxaa ka rabnaa inay inoo samayso abuur ee ayna inoo keento waqtigii beeraha la abuuri lahaana waa la joogaa naane haween isxilqaame oo rabaan inay bee- inay beeraha ku sameeyaan wax soo saar aad u wanaagsan waxaana rabnaa in noo sameeyo abuur oo ninoo keeno labada wasaaradna waan ka codsanaynaa magacaygu waa fatxi cabdixakiin maxamed ee, ka tirsan iskaashatada kulmiyo een, kana soo jeeda tuulada leebow waxaan u baahannahay abuur in naloo sameeyo tahadii beeraha way ka laabatay waxaan la joogaa xilligii maxay ahayd wax la abuuri lahaa si hadhowd wax loo soo saaro wax soo saar ee u yeelato wixii la abuuray haween isxilqaamaan nahay oo isku taga iskaashatay oo ilaa soddon haween ahaan gaaraynaa marka waxaana isku xilqaana waxay tahay inaan wax soo saarano oo anaga nafsadeena aan isticmaal aan nafsadeena anfacno si aan wax soo saarno si aan wax u soo saarno si wax tayo leh oo aan hadhowd u soo saarno hadduu aleed insha allah weliba dalagya dalka ku cusub inta badan dalagya badan waa la soo saaray hore waa loo soo saaray laakiin dalagyada hadda anaga aan soo saari doono waxaan rajaynaynaa inay kuwa hore ka duwanaa doonaan hadduu aleed insha allah labada wasaaradood waxaan ka codsanaynaa sida dowladda eh, federaalka soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle inayna siiyaan ama noo keenaan wax soo saar waxaan ka mid ahay haween isxilaqaamay oo is maxay ahayd ta ee beeraley waxaan nahay ee, maxay ahayd to beeraley waxaan deegaanka qooqane iskaashatada garaash waxaan ka ca- waxaan ka codsanaynaa wasaaradda ee, maxay ahayd to ee dowladda in federaalka iyo midda hirshabeelleba in ay naga caawiyaan maadaama beerihii ay naga gooyeen ee, maxay ahayd biibaxooyin inay naga caawiyaan abuur iyo wixii kaleeto beerihii aan maxay ahayd ku tabca lahayn si aan iskugu filnaano oon u gaarno inaan isku filnaano oon beerahana aan laga niyad jebin oo maxay ahayd oo hore loo sii socdo Aa, waxaan nahay haween oo maxay ahayd iskaashato ah oo isxilqaamay oo inay wax soo tabcadaan ee maxay ahayd oo ay wax soo saaraan dhulka wax ka soo saaraan goostay waxaan rabnaa in nala dhiirigeliyo oo waxna na- nala caawiyo Sanad kasta markii la gaaro xilliyada guga iyo dayrta ayay beeraleyda gobolka Hiiraan la kulmaan dhibaatooyin ka soo gaarta fatahaadda webiga Shabeelle taasoo la tagta wax kastoo ay beeraan beeraleyda ku dhow jiinka webiga Shabeelle.